isbeddel ballaadhan ayay ku tallaabsanaysaa caasimadda maamulka ee sii khaatumo taasoo laga dareemaya goobaha ganacsiga dhismayaasha sidoo kalena soo noqoshada bulshada qaybaheeda kala duwan ee imanaysa kuwaasoo ay ugu horeeyaan qurbajoog muddo fara badan ka maqnaa deegaanada ee sii khaatumo gaar ahaan gobolka sool ganacsatada ayaa v o eda u sheegtay in isbeddelkani uu noqday mid ganacsigooda horumar ballaadhan uu sameeyey sida ay sheegayso aamino faarax cali shire oo ka mid ah haweenka ku ganacsada suuqa magaalada laascanood kamid ah ganacsatada gobolka sool ganacsigu aad buu isku bedelay si fiican buu noogu socdaa muxuuha tuu dhaqaalahay kor buu socdaa waxaa noo kordhay wax badan oo muxuuha ganacsiga bulshada gobolka sool ee si khaatuma ku nool qof kasta aad aragto wuxuu na weydiinayaa meherado ganacsi uu ku shaqaysto si fiican bay noogu socdaan maasha allah waxaa kaloo aan helnay amni meherada hadeer meherad baan haystaa xilligaa doonaan furtaa xilligaa doonaan xidhaa muxuuha dowladana marbaa kooda habeenimo ka tagaa amnigana ilaah baana siiyey iyo shacabkiisa si khaatimo oo tashaday oo maasha allah meel fiican bay wax noo marsaa ganacsigo aad buu shaqaynayaa isbeddelka dhanka dhismayaasha iyo kobaca dhismuhu uu sameynaya ayaa gaadhay gooba aysan horay magaalada laascanood xarumo ganacsi iyo meelo dadweynuhu ay isugu yimaadaan aan horey u jirin sida uu sheegayo cali axmed faarax isbedel weyn baa magaalada runtii ganacsigii iyo dhaqaalihii kusoo kordhay taasoo keentay dadka dadka faraha badan ee magaalada kusoo noqonayo oo ilaa shan iyo toban sano magaalada aan iman baa keentay dadkii bablashkii joogay magaalada inay soo bataan halkan kale aan diganahay anigu wuxuua meelaha burburka badan ay gaadheen runtii muxuua burburka faraha badan soo gaadhay oo dagaalku ka socday sideedii bilood marka runtii muxuu ahaa ganacsigii wuu ka soo kabsaday isbeddel weyn baa xagga ganacsiga baa jira haddeeroo kale meeshan aan deganahay waxaa ku ooli jiray dabaqii qura oo runtii baa ku ooli jiray haddeerse meherada runtii aada u fara badan baa laga furay ganacsigii baa isbedelay dadkii baa ku niyadsan inay maamulka isii khaatumo ay runtii maamul yeesheen dowlad caalamle aanu nahay marka runtii waxaa keentay isbedel aada u weyn baa magaalada ka jira dhaqaalo waa isbedeleen annaga xataa inkamkana soo gelaya waaga hore haddeer haddeer waa la dhihi karaa boqolkiiba boqolkiiba sagaashan wuxuu ka badan yahay haddeer kororka deegaanada esii khaatumo iyo isbedelka dhanka dhaqaalaha iyo isu socodka ayaa waxaa isaguna nooga warramay maamulaha shirkadda dahabshiil cabdinaasir axmed qaybdiid shide isaguna sheegay in si weyn looga dareemayo isbeddel ballaadhan oo ku yimid magaalada laascanood runtii annagu dahabshiil bank ahaan waxaanu qayb ka nahay horumar horumarka magaalada waxaan dareemaynaa magaalada hadda inay ku soo noqdeen babulationkii magaalada si fiican u joogo sidoo kale waxaa kor u kacay businesskii magaalada annagoo ka qiyaas qaadanayna dahabshil bank ahaan siyaalahan u maalgelino ama macmiishu ay noogu timi iyagoo doonaya inay loo maalgeliyo businessyo cusub arrintaa runtii annagana fursad gaara bay noo tahay maadaama dal magaalada tan ama deegaankan dib u dhac weyn ku dhacay inaanu ka qayb qaadanno dibudhuska iyo soo celinta dhaqaalaha ee deegaanadan esi khaatumo waxaa magaalada ku soo noqday qurbajooggii oo si weyn ugu soo qulqulaya iyagoo xilliyadii hore ee hadda ka horreeyey deegaanka ka maagi jiray laakiin hadda si istaba jooga ay usoo usoo u soo noqonayaan runtii waxaa iyaguna deegaanka ka bilowday ganacsiyo cusub ama maalgelino aan isleeyahay sanadka sanadkiisa waxaynu gaari doonaa iyadoo magaalada laascnada ku yaalla warshado waaweyn oo la maalgeliyey oo ifaalahooda hadda uu muuqanayo iyo diyaargarowgoodii inahaasaan isleeyahay baa baa magaalada ku cusub ama ama kasoo muuqan qurbajoogga kala duwan ee kusoo noqonaysa deegaanada esi khaatumo waxaa ka mid ah cabdirasaaq xuseen ibraahim uu ii sheegay inuu cariga maraykanka ka yimid waxaa kusoo laabtay dad badan oo qurbajooga ayaa kusoo laabtay wadankii oo specially waxaan anigu runtii ka imi wadanka maraykanka ayaan ka imi gaar ahaan gobolka ohio ayaan ka imi horumar lixaad leh oo dadkii qurba joogta ahaa ee u dhashay gobolladan s c khaatuma ay kusoo laabanayaan oo runtii si xawliya ay ugu soo laabanayaan oo aada magaalada ka arkaysid in qof waliba uu guntiga dhiisha ka dhigay sidii uu wax ugu soo kordhin lahaa magaalada oo uu ama reerkiisi u keeni lahaa ama caruurtiisa u keeni lahaa ama xagga waxbarashada xoojin lahaa marka waxa weeye aada iyo aad baan ugu faraxsannahy haddaanu nahay qurba joogta inaan kusoo laabanno ss khaatuma oo ah meeshii anagu markii hore aanu ka tagnay muhiimad intee leeg bay u leedahay guud ahaan qurba joogta soomaaliyeed inay dalka kusoo laabtaan oo dibidhiska ay qayb ka noqdaan runtii muhiimad aada iyo aada u ballaadhan ayay noqonaysaa marka laga eego dadka wax haysta ee qurbaha ka yimi waxay la soo laabteen hanti waxay la soo laabteen caqli waxay la soo laabteen education oo qof dadka badankiisu aqoon bay la soo laabteen marka xagga lacagta laga yimaado dadka boqolkiiba lixdan waxaan odhan karaa waxay la soo laabteen aqoon ay ku kordhinayaan maamulka iyo adeegyada iyo magaranaysaa qaabkii wadanka loo horumarin lahaa ka shaqaynta ammaanka iyo nabadgelyada ayaa sal u ah in dadku ay ku soo noqdaan sidoo kalena ganacsiga iyo horumarka iyo dhismayaashu ay noqdaan mid ay dadweynuhu ay si weyn ugu soo kordhiyaan sida uu sheegaya oday axmed maxamed sanyare oo ka mid a odayaasha guurtida ahee deegaanada esi khaatumo waxaa la sugay amnigii oo ay sugeen hay-adaha dowladda ss khaatumo oo kaashanaya taageero kalsooni iyo muglana ka helaya qaybaha kala duwan ee bulshada hadday tahay hoggaanka dhaqanka isimada cuqaasha waxgaradka dhallinyarada haweenka guud ahaanba saxaafadda amnigaas oo ah mid aad iyo aad dadku ay ugu liibaaneen kalsoonina siiyey inay ku soo noqdaan dad tiro badan oo muddo dheer oo shan iyo toban sano ah ka maqnaa dalka oo ah jaaliyadii u dhalatay gobolladan oo ka bilaabay horumar ganacsi iyo dhisme qodobka labaad waxay u furantay oo yimi shacabkii gobollada soomaaliya ku noolaa intii danaynaysay horumarka iyo nabadgelyada mandaqadda caasimadda gobollada ss ee khaatumo maantana waxay maraysaa in korarkii dadku uu kordho ganacsigii uu kordho oo ilaahay ma haddii aadan moodayn magaaladii siddeedda bilood madaafiicda lagu garaacayey aadan u malaynayn inuu wax dagaaliba uu ka dhacay cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood